iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee matayos ciise laba iyo tobankiisii rasuul markaasuu wuxuu u yeedhay laba iyo tobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo wasaq leh ku saaraan oo ay bugto walba iyo cudur walba ku bogsiiyaan laba iyo tobanka rasuul magacyadoodu waa kuwan kan ugu horreeyaa waa simon kan butros la odhan jiray iyo walaalkiis andros iyo yacquub inasabedi iyo walaalkiis yoxanaa iyo filibos iyo bartolomayos iyo toomas iyo matayos oo canshuurqaadaha ahaa iyo yacquub ina alfayos iyo tadayos iyo simon reerkaana iyo yudas iskariyot kii gacangeliyey rasuulladii shuqulkoodii laba iyo tobankan ciise ayaa diray oo amray isagoo leh jid ka mid ah jidadka dadka aan yahuudda ahayn hamarina magaalo ka mid ah magaalooyinka reer samaariyana ha gelina laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga israa'iil ah oo intaad socotaan wacdiya oo waxaad ku tidhaahdaan boqortooyadii jannadu waa dhowdahay kuwa bukana bogsiiya kuwii dhintayna sarakiciya kuwa baraska lehna nadiifiya jinniyadana saara hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad ahaanna ku siiya dahab ama lacag ama naxaas iishadihiinna ha ku haysanina qandina jidka ha u qaadanina ama laba khamiis ama kabo ama ul waayo shaqaaluhu cuntadiisa ayuu istaahilaa magaalo alla magaaladaad geshaan iyo tuulaba ka doona mid istaahila oo halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan goortaad guriga gelaysaan nabdaadiya oo hadduu guriga istaahilo nabaddiinnu ha ku soo degto laakiin haddaannu istaahilin nabaddiinnu ha idinku soo noqoto oo ku alla kii aan idin soo dhowayn oo aan hadalladiinna maqlin goortaad gurigaas ama magaaladaas ka baxaysaan siigada cagihiinna ka dhabaandhaba runtii waxaan idinku leeyahay maalinta xisaabta sodom iyo gomora waa ka xisaab fududaan doonaan magaaladaas waxaan idin dirayaa sidii idoyey ku dhex jira sidaa darteed caqli u lahaada sidii abeesooyin oo u sir la'aada sida qoolleeyo laakiin dad iska jira waayo waxay idin dhiibi doonaan shirar oo sinagoogyadooda ayay idinku karbaashi doonaan oo waxaa aawaday laydiin horgayn doonaa taliyayaal iyo boqorro inay marag ku noqoto iyaga iyo dadka aan yuhuudda ahayn laakiin goortay idin gacan geliyaan ha ka welwelina sidaad u hadli doontaan ama waxaad ku hadli doontaan waayo waxaad ku hadli doontaan ayaa saacaddaas laydin siin doonaa waayo ma aha idinka kuwa hadlayaa laakiin waa ruuxa aabbihiin kan idinka dhex hadlayaa walaalba walaalkiisu wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo aabbana wiilkiisa carruurna waalidkood ayay ku kici doonaan oo dhimashay gaadhsiin doonaan dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin necbaan doona laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona laakiin goortay magaaladan idinku silciyaan tan kale u carara waayo runtii waxaan idinku leeyahay magaalooyinka israa'iil ma wada gaadhi doontaan ilaa wiilka aadanuhu yimaado qof xer ahu macallinkiisa kama sarreeyo addoonkuna sayidkiisa kama sarreeyo waa ku filan tahay qof xer ah inuu noqdo sidii macallinkiisa addoonkuna sida sayidkiisa hadday odayga reerka be'elsebul ugu yeedhaan intee ka badan ayay ugu yeedhi doonaan kuwa gurigiisa jooga kuwii laga baqi lahaa sidaa darteed ha ka baqina waayo wax daboolan ma jiro oo aan soo muuqan doonin wax qarsoonna ma jiro oo aan la garan doonin waxaan gudcurka idinku sheego iftiinka ku dhaha oo waxaad dhegta ka maqashaanna guryaha dushooda kaga dhawaaqa ha ka baqina kuwa jidhka dila laakiin aan karin inay nafta dilaan waxaadse ka baqdaan kan jahannamada ku hallayn kara nafta iyo jidhkaba laba shimbirood miyaan beesad lagu iibin middoodna dhulka ku dhici mayso amarka aabbihiin la'aantiis timaha madaxiinna oo dhan waa tirsan yihiin sidaa darteed ha baqina waad ka qiimo badan tihiin shimbiro badan sidaa darteed mid walba oo igu qirta dadka hortiisa anna waan ku qiran doonaa aabbahayga jannada ku jira hortiisa laakiin ku alla kii igu dafira dadka hortiisa anna waan ku dafiri doonaa aabbahayga jannada ku jira hortiisa doorashada dhibta leh iyo abaalgudkeeda ha u malaynina inaan u imid inaan nabad dhulka u keeno uma an imaan inaan nabad keeno laakiin inaan seef keeno waxaanse u imid inaan nin cadow kaga dhigo aabbihiis gabadhna hooyadeed naagna sodohdeed nin cadowgiisu waa dadka gurigiisa kan aabbihiis iyo hooyadiis iga jecel ima istaahilo oo kan wiilkiisa iyo gabadhiisa iga jecel ima istaahilo kan aan isku tallaabtiisa soo qaadan oo aan i soo raacin ima istaahilo kan naftiisa helaa wuu lumin doonaa oo kan naftiisa u lumiyaa aawaday waa heli doonaa kan idin aqbalaa wuu i aqbalaa kan i aqbalaana wuxuu aqbalaa kan i soo diray kan nebi ku aqbala nebi magiciis wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis kan qof xaq ah ku aqbala qof xaq ah magiciis wuxuu heli doonaa qof xaq ah abaalkiis ku allakii kuwan yaryar koob biyo qabow oo keliya ku siiya qof xer ah magiciis runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisu ka lumi maayoba